halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah bisha meyna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waa kowdii barkii duhurnimo idaacadda dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a magaalada boosaaso oo lagu qabtay shir lagu soo bandhigay ka faa'iidaysiga tiknolojiyadda iyo maalgelinta hal abuurayaasha boosaaso tech summit baa la yidhaahdaa shirka ujeedkiis waxa weeye in dadka teknolojiga bartay ay helaan fursad ay kusoo bandhigaan fikradahooda iyaga oo ku bedelaya xal dhibaatooyinka jira ee bulshada ka dhex jira
ciyaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida caasimadda suudaan ee khartuum ayaa laga dareemay xaalad taxadar leh oo deganaansho ah saacada kadib markii uu dhaqan galay heshiiskii xabad joojinta goobjoogayaal ku sugan deegaano ku yaala koonfurta khartuum iyo waqooyiga magaalada baxri ayaa sheegay in xooggii dagaalka uu yaro degay iyada oo diyaaradaha dagaalka ee ciidanka militariga suudaanna ay joojiyeen duulimaadyadii dadka ku nool magaalada umdurmaan ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ay dhaceen iska horimaadyo goos-goos ah oo ka dhacay deegaano ku yaala koonfurta magaalada labada dhinac ayaa soo saaray bayaan ay ku xaqiijiyeen siday uga go-an tahay xabajoojinta cusub oo ay sheegeen inay u qaateen sababo biniaadanimo darteed waxaa jirta cabsi laga qabo in labada dhinac ay jebiyaan xabajoojinta sidii marar hore dhacday ciidamada israa'iil ayaa saakaruurnimadii qarxiyey guriga muctasal khawaja oo ahaa ninkii fuliyey weerarkii toogashada ahaa ee ka dhacay wadada zingof ee magaalada tel aviib guriga la gubay ayaa ku yaalay magaalada neilen ee galbeedka ramallah oo ku taal daanta galbeed ee la haysto ciidamada israa'iil ayaa gudaha u galay magaalada iyagoo oo watay tobanaan askari iyo gaadiid dagaal iyadoo ay isku dhaceen dadka magaalada iyo ciidamo taasoo keentay in afar qof oo falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen rasaas nool sidoo kale waxa ay sheegeen ila wareedyo caafimaad in dhaawacaasi uu jiro duqaynta kadib afhayeenka ciidanka israa'iil ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey in ciidanku ay gudaha u galeen magaalada neilen iyagoo oo ujeedadu ahayd in guriga la qarxiyo weerarka toogashada hayal khawaja ka geystay jidka zengof ee magaalada tel aviv sagaalkii bishii marj ayaa sababay dhimashada qof israa'iili ah sidoo kale waxaa ku dhaawacmay afar kale marka lagu daro dhimashada qofka weerarka geystay oo isagana la dilay intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii dunida magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay shir lagu soo bandhigay ka faa'iidaysiga teknolojiyadda iyo maalgelinta injineer cabdulaahi bootaan faarax oo ka tirsan hay-adda ama ururka grad tech hub kana mid ah agaasimayaasha shirkadda boosaaso tech hub ee soo qabanqaabiyey ayaa sheegay inay xooga saarayaan sidii dhalinyarada ay qeyb uga noqon lahaayeen barashada teknolojiyadda casriga ah
barnaamijkan runtii waa barnaamij noociisa kii ugu horeeyey oo lagu qabto magaalada boosaaso boosaaso tech summit baa la yidhaahdaa shirka ujeedkiis waxa weeye in dadka teknolojiga bartay ay helaan fursad ay kusoo bandhigaan fikradahooda iyaga oo ku bedelaya xal dhibaatooyinka jira ee bulshada ka dhex jira saa ogsoonahay adduunka maantay waxaa lagu hogaamiyaa technology innagoo taa ka duurayna waxaaan ku fakarnay in aan dadka teknolojiga bartay aan u soo bandhigna bulshada dadkaas waxay hayaan afkaar kala duwan badanaana ma helaan platform ama meel ay kusoo bandhigaan fikirkooda annagoo taa ka jawaabayna ahna bulsho bulshada teknolojiga horay uga shaqayn jirtay sidoodoo kale ah haddana experienciga iyo waayo aragnimada aan leenahay waxay nagu dhiirigelisay inaan idhaahno warbala dadkii aad isku fildiga ahaydeen soo saara dhiirigeliya fikradahoodii u sameeya madal ay kusoo bandhigaan ugu soo bandhigaan bulshada dowladda ganacsatada taas waxay sahlaysaa in fursadahaas ay helaan in la maalgashto in la ogaado in la dhiirigeliyo sidoo kale waxa ay keenaysaa ardayda kale ee saaxiibadooda ama aynigooda ah inay ku dhiiradaan in fikradihii ku jiray aysan caburin ay soo bandhigaan shirkan ujeedkiisu waxaa weeye teknolojiyadda ay xaliso dhibaatooyinka bulshada sidaa daraaddeed waxaan ku hanweynahay shirkan inuu noqdo mid joogto ah oo sanad walba dhaca fikradaha lasoo bandhigay maanta iyo beri kuwa lasoo bandhigi doono oo ilaa siddeed fikradood ah afar iyo afar aan kala qaybinay sanadka dambe ay gaaraan lix iyo toban soddon iyo labo iyo ka badan fikradihii aan helno mar walba waxaan ku dadaalaynaa inaan usoo bandhigno bulshada dhallinyarada ka faa'iidaysanaya barnaamijkan looga hadlayo horumarinta teknolojiyadda laguna dhiirigelinayo dadka ka faa'iidaysanaya maxay isugu jiraan marka ardayda waxay isugu jiraan ardayda kombyuutarka baratay kuwa dhammayn raba kuwa hadda ku jira saa ogsoon tahay dadka hadda hal abuurada teknolojiga waaweyn sameeya ama ha ahaadaan facebook ama chat g p t kulligood ama maaragtay elon musk sida twitter iyo space x iyo kulligood waa dad drop out ah qofku waxaa technolojiga u sahlaysaa haddii uu fikrad hayo inuu isagu fikraddaas uu dhammaystiro marka annagu waxaan xoog saaraynay dadka technolojiga ku jiraa ee fikradda haya ee fikradda dadaalka geliyey ee raba inay ka mira dhaliyaan oo u badaalaan xal ka mid ah maaragtay xulusha bulshada ee dhibaatooyinka haysta waa dad noocaasa kuma xirna shuruudo kale keliya waa inuu qofku hayaa xal teknolojiyadeed uuna geliya dadaal rag iyo dumar sida aad maanta arkayseenba waxaa tiimkii soo bandhigay ay ahaayeen laba wiil iyo laba gabdhood laba afar balatform baa lasoo bandhigay oo kala duwan oo xalinaya dhibaatooyinka bulshada ka jira ha ahaadeen initial level oo wax asaasi ha ahaadeen laakiinse waxa ay maaragtay mudan yihiin in lasoo bandhigo la dhiirigeliyo waxaana macquula inay noqdaan shirkado waaweyn oo maaragtay soomaaliya iyo geeska afrikaba ka shaqeeya waxaa jira dhalinyaro iyo wiilal iyo gabdho oo barnaamijyadan teknolojiyadda sida doonaan ha uga faa'iidaysteen inta ugu badan aad ku arkayso baraha internetka qaarkood kuwa ku ganacsada haddana ma helaan goobo loogu dhiirigeliyo marka shirkan qeyb ma ka noqonayaan dadkii ka qeyb galay dhalinyarada noocaasa dadka noocaasa waa invite gareynay nagaalama ay soo qabgaleensaan filaynay oo runtii xoogga waxaan saaraynay dadka haddeer aan tababarada u fidinay dadka hadda aan soo bandhignay wakhti badan baan gelinay oo kabaasitigooda teknolojiyadeed waxaan ku kabnay in ay business ahaan ama ganacsi ahaan usoo bandhigaan dadka hadda olredy shaqaynaya platformku u furan yahay laakiin dadka aan xoog saarayna waxa weye dadka hadda ka shaqaynaya jaamacadaha baranaya balse sameeya hal abuurka technolojiga la xiriira way jiraan dad social media ku ganacsada dadkaas ma dhihi karna hal abuur bay keena sababto social media hadaa ku ganacsatid maaha inaa hal abuurka intay hal abuurka aan ka hadlayna waxa qofku inuu solution ku dhisan technology uu develop gareeyo qofka caadiga aniga iyo adiga qof walba dad badanoo caadi oo aan technology waxba ka fahansanaynba online ku shaqaystaa laakiin qaabkan waxa waaye qofku inuu development sameeyo oo code garaaco software develop gareeyo application sameeyo ama webbase ahaato ama mobile app ha ahaato iyo wixii la mid ah solution inuu develop gareeyo solutionkaasna uu yahay mid waaqiciya oo problem jira xalinaya daafurka barnaamijkan looga hadlayay kor u qaadista teknolojiyadda iyo fahamka dhalinyarada yaa idinkala qayb galay marka barnaamijkan waxaa nagala qayb galay runtii bahda aqoonta gaar ahaan jaamacadaha waxaa nagala qayb galay madaxda dowladda waxaa nagala qayb galay ganacsatada gaar ahaan rugta ganacsiga iyo qaar ganacsatada ka mid ah ayaa nagala qayb galay waxa uu xoogga saaraya markuwaad horta fikradahaasa lagu soo bandhigayaa dadku waxay samaynayaan bitin wax la yiraahdo in qofkii fikradiisa uu miiska soo dhigo uu gado sharaxo sida u shaqaynayso solution ahaan u sharaxo business ahaan u sharaxo kadibna uu codsado maalgashi muuqaalaa laga duubay xogtaas internetkii ku jirtaa sidoo kale waxaa jira kalimaad aan siinay dadka ganacsatada ah iyo dadka madaxda ah ay fikirkooda ka cabirayaan waxaa kaloo jira panel discussions ama wada sheekaysi discussion taas oo aan ku casumnay brofesoro iyo khubaro xagga technolojiga expert ku ah oo ilaa moodan soddon sano ka badan ku jiray baa casumnay waxay la wadaagayaan maaragtay challengeska wadanka ka jira sida loo jiiri karo oo looga adkaan karo sida loo xallin karo iyadoo la isticmaalayo technology sidee wacyiga maaragtay ganacsatada iyo bulshada kor loogu qaadi lahaa si ay u aaminaan in technolojigu ay tahay meesha adduunku maantay maaragtay u jihaystay oo ay noqdaan dad wacyiga iyo bulshada la socda runtii shirka marka aad fiirisid dadkii aan casumnay oo maaragtay badnaa ma aanan helin waxaa keenaya cusaybka laakiin waxaan qiyaasaynaa marka barnaamijkan la arko ee fikradaha hadda shaqaynaya ama lasoo bandhigay la maalgeliya la arka ayagoo suuqa ka shaqaynaya in ay dad badan soo ajiibaan oo shirka maantay meelaha banbanaanaa in uu buuxsamo oo la isku dagaalo tigidkiisa ee maaragta laba heli waayo sanadka dambe insha allah ma jireen kambaniyo ama shirkado ka faa'iidaystay teknolojiyadan iyo halabuurkan oo iyagana lagu dhiirigeliyay barnaamijkan way jiraan shirkadaha technologiga ku shaqeeya sida telecommunicationka shirkadaha teleefanada waan ku casuumnay injineeradooda ayaa qayb ka ah barnaamijka oo maaragtay soo xaadiray runtiina waxaan rajeynaynaa in aan u bandhigno iyaga ganacsiga dhanka ganacsiga waxaan rabnaa bangiyada inuu bandhigno fikradaha inay maalgashtaan dhanka technologigana waxaan rabnaa dadka shirkadaha technologiga ee telecommunicationka hadda ugu waaweyn wadanka wax ka shaqeeya oo technologiga la halmaala in marka fikradahooda fikradahan loo bandhigo ay dhageystaan ay qiimeeyaan ay maaragtay khibradooda iyo aqoontoodii wa aragnimadooda ku garab istaagaan hadda waxay joogtaa ogeysiis guud waaye shirkan laakiin way soconaysaa inta ka harsan maaragtay fikradahan ay ka noqonayaan kuwa dhaqangala waxaanu kula wareegaynaa oo maaragtay oo la tegaynaa ganacsatada gaar ahaan dadka technolojiga maaragtay ay khusayso oo fahmi karaa ganacsatada waa ogtahay sektarar kala duwan baa wadanka jira hadafkeena waxaa waye dadka technology basidka ah oo technolojiga ka shaqaysta in ay fikradahan ay arkaan nala qiimeeyaan maalgashtaan ay dhageystaan dhiirigeliyaan marka waxaan rajeynaynaa rajo weyn baa qabna insha allah waaya cabdillahi ugu dambeyn hadalka waxaa kusoo noqnoqonayay ee ganacsatada inaysan dhiirigelin ama aysan ka faa'iidaysan halabuurada teknolojiyadda ay inta badan dhallinyarada soo bandhigaan marka maxaa ganacsatada bangiyada iyo shirkadaha u diidaya inay ka faa'iidaystaan halabuurka teknolojiyadda ay inta badan dhallinyarada soo bandhigaan wallaahi waa su-aal weyn si sahlan loogama jawaabi karo hadda maanta banel iskaashanadii aan yeelanay banel ka mid ah ayaa looga hadlay caqabadaha jira waxaa la iswadaagay oo laga sheekaystay in marka koowaad wacyiga bulshada uu maaragtay si guud u hooseeyo waa ogtahay wadamada adduunka hormaray waa bangiyada noocaas kale trillions of dollars bay hayaan ay ku maalgeliyaan fikradaha tusaale ahaan oo kale maraykanka waxaa jirta hay-ad la yidhaahdo nasa nasa sagaashan iyo shan boqolkiiba fikradaha teknolojiga ah baa lagu tijaabiyaa waxayna qorshahoodu tahay sagaashan iyo shan boqolkiiba inay fashilmaan olredy way ku talagaleen inay fashilmaan hadafkooda five bercentga inay ku guulaystaan waay waa qiyaasiisa marka dalka adduunka ugu weyn ee sirtiisa horumarka teknolojiyadeed maaha wax iska yimid waa wax ku yimid dhaqaale aana caadi ahayn iyo hal abuur aana caadi ahayn iyo aqoon aana caadi ahayn marka ganacsatadeenna way dadaalayaan runtii laakiin kabaasitigooda ma aha in maaragtay ay fikradahan oo kale ay u heli karaan dhaqaale iyo energy ay ku maalgeliyaan laakiin saasoo ay tahay waxaan leenahay warbal fikradahan yararkaa tijaabiya kuwa waaweyn waa gaari doonaa insha allah
aad ayuu umahadsan kaasi waxa u injineer cabdulaahi bootaan faarax oo magaalada boosaaso ugu waramiyay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e barnaamijka dhallinyada maanta ayaad la socotaan dhegeystayaal oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a qaabka ugu wanaagsan ee u allah u sameeyey bini aadanka marka laga tago muuqaalka guud waxaa kasii baaxad weyn kan gudaha sida uur ku jirta waxaana bahda caafimaadku ay tilmaamayaan in cayayaan badan oo faa'iido u leh bini aadamku ay caloosha dadka ku dhex nool yihiin doctor nuux aamiin aareh waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada dhinaca sayniska waxauna kana warramaya tirada cayayaanka ee ku dhex jira caloosha isagoo u warramay wariyaha v o eda sagaal saciid
qof kasta oo biniaadmi ama rumaysa ama ha rumaysan handred trillion bag baa calooshiisa ku jira handred iyo labiyo toban sifir weeyaan boqolkiiba toddobaatan adunbay kuu shaqaynayn haddaan ilaa kuu shaqaynayna beri horey kuu dhammaan lahayd boqolkiiba labaatanna wax la yidhaah baa jira waa danaysato oo markaad nabar kaaga dhaco nabar ku bogsan waayo oo kale maaragtay halkaasay ku nool yihiin intaasay ku googoynayaan laakiin boqolkiiba tobanna waxa u diyaarin keliya inay caawada dhimato kuwa kale haddaba kaa celinaya o kuwa cunaya waa caynkaa markaa marka ma meel bay iska fadhiyaan mise waa wax dhiigga la socdaan see jirka ku dhex jiraan maya caloosheenna saxaradeenna qurunkeena asu ku jiraan dhiigga kale ma garayaan kolka dhiigga kala gaadha waa waa hadday iyagu qurun kaga tegeen ay biyihii ku ree jirka ay ku reebeen baa dhiiggii raaci karaan laakiin baysiga iyagu caloosheenna ay ku nool yihiin xididad ama xiidmaheenna intaasay ku nool yihiin afkeenna afkeenna indhaheenna indhahaaga intaasoo malyoon xasharaad baa ku nool markaa dee badankooda waxba kumayaan mararka qaarkood kaad soo toosto xafajo waxaad la leedahay xalayba wixii nafaqa yar ku jirta qurun meeshayiilay ka cunayeen dabeedna saxaradu iyo qurunkii kaga tegeen ayaa xafajada la sheegaya wataa
qof inuu aaminoy ku adag tahay ad qof wax bartay waa laakiin in indhahaaga bahalaa ku dhex jira iyo waxbaa kaa cunay may waa il yarteenna inaad aragtay mooye kolkaad soo toosta habeenkii wax yaga xafajiya waxbaad ku leedahay waxaasi waxa weye wixii biyihii yaa dadkiinu daaf baa kugu dhacay korneel waxbaa whatever daysay waxay doonaan baa yidhahdaan laakiin waa xasharaadkii baa dha- dheecaankii yeelay iyo wixii cunto ku jiray wax walba waa cunto ogow waayo wixii nooli wax noolunbuu cunaaye wixii meesha indhahaaga ay ka heleen ee cunto ka dayeen ayay habeenkii oo dhan cunayeen kolkay wa- waayaanna iyagii baa iscunaya intii bakbaktiday weyaan waxaa inagu xabajada la moodaya marka inaga faa'iiday noo leeyihin kuwa indhaha nagaga jira kuwa afka nagaga jira kuwa dhuunta kiiba toddobaatan adag bay kuu shaqaynayaan ilaahay kuu soo diray cuntadu carashay mayso nafaqa isku bedeli mayso waxaasoo dhan hab- mararka qaarkood waxaa dhacda qofku inuu yidhaahdo aniga waa gaajooday quraacdii baa nagu jab markaasuu oonaya quraacdii wallaahi waa- gaajadii waa igu jabta waxba uga baahnay iga daa waxa u sababi waxa weye xasharaadkii baa shaqo tegaya jidhkaaga calooshaada wixii ku jiray bay cunto ka raadinayaan wixii nafaqa ku hadhay ka soo saarayaan intii bay dhiigga ku darayaan gaajadii kaa yar ba'day laakiin saacad kadib bay haddana qarxi dabikoos wax kale u shaqo tagaan ku siiyaan ma hayaan marka markaad qof tiraahdo bahalaha kugu dhex jira jirkaaga wuxuu leeyahay talo xag calaash waxba ma dareemi karayn waxa la dareemi kara ma wax maxasharaadka maxasharaadku jirka nolosheeda ka mid yihiino iyagaaba kuu shaqaynaan kule lagama waayi karo boqol kiiba toddobaatan haddii nolosheeda ku jirin cuntaduba kuuma calooshamayso cuntada waxba kuuma tarayso wax alla wixii oo dhan shaqo ilaahay u diray way iyaguna kuwa aad isku wada nooshihiin laakiin aday kuwa shaqaynayaanba marka qaar dheecaamay soo tubinayaan qaar waxbay jarjarayaan qaar cilmi ilaah waa cilmi ilaahay sameeye laakiin macnihiisu waxa weeyaanuun xasharaadkani cuntadana calal aad cuntay bay kuu calaliyaan iyaguna waxay uga baahnaan ka qaataan haddana nafaqadii waxay jirkaaga geliyaan marka ji- ah, filter oo keliya caloosheenu leedahay De- kaasaa dhe- wixii dhe- dheecaani nuugaya dabeedna jidhkan xiidada dhiigga gelinaya dhiiggiyo su- subag iyo cuntada iyo wixii nafaqa ahay wada ayaa ilaa eh, suulka jir- cagtaada iyo halka u sarraysiya halka hoosisa wada gaadhsiinaya deetana kuwaasaa jirkii qaboojinaya waa waa bo- beer moos loo soo duway da- biyele oo biyihii jirkii gaadhsiinaya kolkay biyihii madgaranaysaay biyihii ka dhammaadaan ah, dhammaadaanna dee wuu ah, ma noolaa maad noolaan kartana waa in cunto kale aad cuntaa haddana marmar xoolaha markii la qalo inkastoo ay shaqadaada aqoontaada kamid ahayn ina kamid tahay waa iska saynis waa isla waxaad arkaysaa dhagahooda waxaa ku jira bahal yaroo dixiri sangaalo sanka kaga jira marka inagana kuwaas kale ku jira malaa Ah, ma- waxa waxa weeye dhagaha ilaah wuxuu samey horta timaa jiray ark- ogtahay Hab- inkastoo dhakhtaradu male waxay kaga sii wanaagsanaan lahayn laakiin hadda dhagaheenu timay leeyihiin waxaa kaloo yihi maxaa la yidhaha in ah, ah, oyel yar saliid yar iyo isku wada dhagaad moodo jandhaha ka dambeeya waxay wa- dhegtii ka- kaa gelilaa kudaabodaha bay kaa qabanayaan oo markaa saa darteed baa ilaahay ugu sameeyeen inay waxaas ku dhegaan oo dabeedna la ah, iska maydho ama iska saa kolba kaa baxaan laakiin dhakhtarada kusii fiicnaan lahaa marka waxaaba iskaga jira biyahan iyo waxaan la cunayo cayayaan kaloo ilaahay ku dhex abuuro dadka u fiican saxaradeenoo kale biyaha qurunka ohoo kale ka soo qaad Saxa- haddaan xa- magaalada xamar qofkii ku noolaabaa ku noolaayoo kale ama xeebaha way wada dhici kartaa qofka gooriyaan buu matagay qof la yidhaah Waxa- bahalaa ku matagay Cal- waxa uu sababay waxa weeye calooshaada ku xiji ku jiray ayaa mahadganaysaa kuwii barhkood isku dhaldhalayaan kolkay bataan dabeedna haddii uu calooshaadii kasoo bixi waayo oo biyahaagi aanay saafi ahayn aad cabtay ama cuntadii aad cabtay aanay saafi ahayn cuntadii kolkay cunaan bay dee weynaadeen calooshaani way buuxiyeen waa soo matagasayo mararka qaarkood waa de anigu aan arkay qof dadka ah, gooriyaan mataga ina malaha la yidhaha waxaa miyiga kale markii la tago caanaha la cabo waad arkaysaa dadka marka ciyaalku meelaha ku saxaroodaan waxaad arkaysaa intaasoo bahalo ku jira waxa weeye eh, basically waxaan de hawaday la socon ogow biyaha way la socdaan laakiin kolkay halkay yimaadaan ay cuntadii heraan bay isdharayaan korayaan taasaynu u dareemanaa inay waaweyn yihiin laakiin horti hore way yaryaraayeen de wax sidii ukuntoo kale ayay cuntada ku dhex jireen ayay saxarada ku dhex jireen kolkay wax dhibaataana ma lahdeen ugu dhex jiraan boqol kiiba toddobaatan inaguma inagu kuu shaqeeyaan faa'iiday noo leeyihin aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxa uu ahaa doctor nuux aamin aale oo u waramayey wariyaha v o da sagal saciid halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan ciyaaraha n b a da waddanka maraykanka oo heer gabagabaha maraya kulan xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay laakiin marka hore aan ku hormaro horyaalka waddanka ingiriiska kooxaha kubadda cagta newcastle united iyo leicester city ay habeenkii xalay ahaa goor dambe ciyaaray waxaana labadaasi kooxood ay ku kala baxeen eber iyo eber leicester city waxay ka cararaysay ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska welina kama aanay badbaadin waxa ah inay badbaado ay ku xirnaan doontaa kulankama dambaysta ee axadda soo socota dhacaya in ay badiso kooxaha leadis iyo everton laga badiyo waa rajada keliya ay kooxdu qabto inay ciyaaraha heerka labaad kaga badbaado halka kooxda kubadda cagta newcastle united ay habeenkii xalay a xaqiijisay inay usoo gudubto ciyaaraha champions leaga oo kaalinta saddexaad ama afaraad ay ku dhammaysan karto xilli ciyaareedka waa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexdii oo kooxda newcastle united ay usoo baxdo ciyaaraha champions league waxaa xusin mudan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxdu in ay ka mid ahayd kooxihii ka cararayay ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska dhinaca iyo haddii aan jelo ciyaaraha n b a da wadanka maraykankana kooxda l a lakers ayaa habeenkii xalay ahaa xaaqimo loo qaatay oo gurigeeda lagu xaaqay waxa ayna ka mid noqotay kooxa iyagu haatan iskaga haray ciyaaraha n b a da ee wadanka maraykanka halka ciyaarta kama dambaysta ay usoo gudubtay kooxda denver nuggets haddaba kooxdaasi waxyaabaha u keenay in ay guulaysato waa denver nuggets iyo weliba lakers waxaa ku dhacay waxay la falanqeynaya cabdulqaadir samakaab oo ka tirsan wariyaasha v o e da gaar ahaana kuwa sida weyn ugu dhuundaloa ciyaaraha kubadda cagta iyo kuwa n b a daba cabdulqaadir soo dhowow ciyaar xiiso badan ayaa xalay dhacday bal natiijadu siday u dhacday iyo labada kooxood kubaddii ay soo bandhigeen haddaad ku bilowda waa mahadsan tahay mascade ciyaartan ayaa sidii aada sheegtayba waxaa la xaaqay kooxda l a lakers weliba kulankii afraad afar jeer oo xiriir ah ayaana laga badiyey walow caawa laga rajo qabay inay intay dhinac isu tuuraan ay ciyaarta gaarsiin karaan ciyaarta shanaad laakiin ma aysan dhicin marka denver waxay gaartay finaalkii ugu horreeyay taariikhdeeda iyagoo aada moodo inay si weyn u abaabulnaayeen oo marna ay u diideen kooxda l lakers inay xitaa hal guul siiyaan si ciyaaraha ay usii socdaan markii aada fiirisay ama aada qiimaysay kooxda lakers waa kooxdii kasoo badisay kooxda iyadu koobka difaacanaysa ee golden state warriors maxaa keena iyadoo ciyaartii kama dambaysta dhinaca galbeedka usoo gudubtay wax weyn laga filayay in la isku uladuwo oo halkaasi xataa hal kulan ay badin weyso run ahaantii dhibaatada waxaa la dhihi karaa lebron james oo ah xidiga ay kooxdan ku dhaartaan kana mid ah yani xidigihii ugu wanaagsanaa ee taariikhda soo maray n b a da oo sidii hore aan u ciyaaraynin oo aada moodo xoogaa oo da ka yara daba imaatay oo waxyaabihii looga baahnaa marka ay noqoto four quarter oo kale ama daqiiqadaha ugu dambeeyo tuurashooyinkiisa ay aada u fiicnaan jireen oo runtii uu kooxaha kasoo horjeeda markaas wadnaqabad ku ahaa sidii hore ugumaysan shaqaynin sidoo kale ciyaa looma keenin ciyaartooyda u baahnaan lahaa oo sidii miami oo kale markuu ka tirsanaa xidigo waaweyn ee garbiiska ciyaarayeen iyo sidoo kale kooxdii cleveland ee ohio marka ciyaaryahanka isaga kusoo xigo oo kooxdan joogo davisna sidii markaas uu rabay ugumuusan ciyaaraynin oo davidna sidii laga filayay uusan noqonin sanadkan marka taas waxay keentay xoogaa inaysan in laga badiyo sidoo kale kooxdan waxay kusoo baxeen kaalinta toddobaad ee ciyaaraha play offka marka iyo kooxda denver oo ahayd kooxdii koowaad ee sanadkan ugu fiicneed ama kaalinta koowaad ku jirtay markaa fiiriso kooxaha galbeedka marka koox kaalinta koowaad marka horeba kusoo baxday iyo koox maaragtay kaalinta toddobaad kusoo baxday waa garan kartaa faqiga u dhexeeya haddii aan soo haddii aad soo koobto kooxda denver nagatis sida aad sheegtay waa markii ugu horreysay oo ciyaarta kama dambaysta usoo baxdo koobkan ma ay qaadi kartaa oo awooddaasi ma leedahay mise waxaad is leedahay halkan bay ku egta inkastoo cayaaraha ay wax kasta ka dhici karaan oo mucjisooyin ay dhici karaan haddana bandhiga ay wataan iyo awoodooda iyo siday u ahaayeen kooxda number one kusoo baxday ciyaaraha play offka waxaa moodaa in ay yihiin waktigoodii ugu fiicnaa inay ku jiraan taariikhdooda marka sida kooxaha looga bartayna marka noocan ay yihiin waa lasii dhihi karaa ama waa loo saadaalin karaa ama loo malaynaya inay ku guulaysan karaan tartanka inkastoo labada kooxood ee midkood soo bixi doonan aysan dab yarshidi doonin haddana tartanka badanaa kooxaha galbeedka waxaa moodaa markay bariga isku yimaadaan in badanaa loo saadaaliyo ama xoogan yihiin kooxaha galbeedka kuwa maaragtay badanaa qaadana koobkina ayag yihiin waaya haddii aan kaftan yar halkan raacayo kooxda denver nagatis milkiilahooda waa stan cronki waa ninka iska leh kooxda arsenal sidoo kale kooxdiisa la ramis ee ciyaaraha american footballkan laba sana kahor waayadii subal warka qaaday marka horyaalka ingiriiska arsenal waayadii hogaaminaysay koobka loo saadaalinayay bariiqatay denver taasoo kale inay ku dhacdo ma laga yaaba iyadoo xiriirka coronki la eegayo
weliba iyadoo taageerayaasha arsenal ay rumaysan yihiin in lacagaha arsenal uu ku maalgeliyo kooxdan kale runtii bishii dambeysa wixii ku dhacay arsenal waxyaab leh ay ahaayeen sportig oo dhan ay ka dhici karaan laakiin hadda milkiilahan waxaa moodaa inuu aada uga tababushayanayo si aysan ugu dhicin laba khasaaro oo ka kala qabsada yurub iyo maraykanka waayahay la arki doone haddii wixii ku dhacay arsenal oo kale ay ka badbaado denver nagatis oon weligeedba koobkan ku guulaysan waayahay weliba taageerayaasha arsenal qaar ayaa sii hurti laa ilaa iyo hadda oo adigaa ka mid tahay waa ii gaarsiisay aad baa maadsanta haddii aan aadno kulanka caawa dhacaya oo aad soo koobto boston celtics iyo miami heat guriga miami ayaa lugtii afraad lagu ciyaarayaa waa saddex iyo eber rajada boston caawa ay leedahay inay guulaysato intay la-eg tahay mise denver iyo finalka waxaan sugnaa miami heat
run ahaantii haddaa fiirisid labada ciyaaroodba waxay isu qaab eg yihiin marka maadaama ay isu qaab eg yihiin oo saddex iyo eber iyo saddex iyo eber ay kala gaarsiiyeen waxaa la isweydiinayaa boston ma awoodi doontaa in caawa ay ciyaarta shanaad u diraan oo ay sii noolaadaan miami oo ah kooxdii ugu hooseysay kooxihii kaalinmaha maarata play offka loogu soo baxayay ahaa oo number sideed ku jiray oo horey usoo dishay kooxdii koobaadka ahayd oo milowaki haddana hortaagan kooxdii labaad oo boston ah waxaa la leeyahay meel kale ayay u socotaa marka waxay rabaan inay soo afjaraan oo ciyaarta afraad ay kusoo dhammeeyaan si ay iyagana maalmo u helaan haddii kale ciyaarta ayaa kusii adkaan doonta waxay noqon doontaa in ciyaar shanaadna aado taasna waxay fursad siinaysaa kooxda denver oo ciyaartooydoodu ay sii nasan doonaan marka miami ayaa mar kale dunida istusaysa toban sano kadib sidii waaye ay ahayd waaya cabdulqaadir samakaab aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegaystayaal xubinteena ciyaaranta ayaan kusoo gabagabeynayaa intaynu mar kale dib u kulmi doonno waa samakaab iyo mascabde oo idinku dhaafaysta nolikooda
halka dhegeysta nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga e v o a markan aynu ku danasanno heeskan aynugu luuqaynayso fanaanada maandeeqa heeskaasaynu ugu luqaynaysa fanaanada maandeeq ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idin kaimanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dale sidaas iyo nabadgelya